haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal maamulada jubbaland iyo galmudug ayaa toddobaadkan shir jaraayid oo ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada garoowe waxa ay ku sheegeen in wadahadallo khadka telefoonka ay la galeen madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada si markaasi xal midaysan looga gaaro arrimaha xalka siyaasadeed dalka soomaaliya sidoo kale warmurtiyada dhinacyadu soo saaranaya waxay sheegeen in shir wada tashi ah ay isugu imaan doonaan magaalada muqdisho si xal waara looga gaaro xalka siyaasadeedda soomaaliya islamar ahaantaasina looga arinsado doorashooyinka dalka soomaaliya ee sanadka laba kun labaatan iyo kow iyo labaatan maxkamadda gobolka banaadir ayaa toddobaadkan xukunno isugu jira ganaax iyo xarig waxay ku riday saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya oo loo haysto lunsasho hanti dadweyne waxaana garsoore cabdiraxmaan saciid sheekh uu ku dhawaaqay kiiska dadkaasi la xukumay waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay laba boqol konton iyo sideed labada kun iyo labaatanka eedaysane ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalka soomaaliya guuleed maxamed ibraahim waxay ku xukuntay inuu qasnada dowla ku celiye lacagta uu lunsaday oo dhan boqol soddon iyo toddoba kun sagaal boqol iyo toddoba doolar xukunkan waxaa wehelinaya kareebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka boqol iyo kow iyo qodobka boqol iyo laba xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiska labaad ee maxkamaddu ku dhawaaqayso uu eedaysane ka yahay cali sheekh doon cabdi ahna mulkiilaha shirkadda maamuus general contracting and surface iyo madaxa hubinta commitment control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya waxay ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiyo lacag dhan lacagta uu lunsaday oo dhan konton iyo sideed kun shan boqol iyo shan doolar xukunkan waxaa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka boqol iyo kow iyo boqol iyo laba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiska saddexaad ee maxkamaddu ku dhawaaqaysaa waa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay laba boqol afartan iyo sideed eedaysanayaal ka kale yihiin kow aweys xasan cumar iyo eedaysanaha labaad khadar aweys xasan maxkamaddu waxay ku heshay eedaysanaha koowaad aweys xasan cumar waxay ku heshay qodobka laba boqol konton iyo kow kudanaysa xafiis dowladeed waxaana ku xukuntay hal sano iyo lix bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan labaatan iyo sagaal milyan shan boqol labaatan iyo shan kun oo shilin soomaali ah una dhiganta kun boqol siddeetan iyo saddex doolar eedaysanaha labaad khadar aweys xasan maxkamaddu waxay ku heshay qodobada laba boqol iyo siddeetan ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaana ku xukuntay saddex sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan sagaal iyo labaatan milyan shan boqol labaatan iyo shan shilin soomaali ah una dhiganta kun boqol siddeetan iyo saddex kaasi waxa uu ahaa garsoore cabdiraxmaan siciid sheekh oo ku dhawaaqay kiiska eedaysanayaashii maxkamadda la hor keenay iyo xukunka lagu riday mas-uul ka tirsan xisbiga wadani ee somalilan oo shijira toddobaadkan hargeysa ku qabtay ayaa sheegay inuu cagajugleyn kala kulmay hay-adaha dambibaarista ee somalilan waxaana uu sheegay in arrintaasi ay daba socoto hadallada uu warbaahinta siiyo isagoo sheegay in la doonaya in la cabsigeliyo dadka dhaliilaya xukuumadda somalilan barkhad jaamac batuun afhayeenka xisbiga wadani ayaa warbaahinta toddobaadkan la hadlay taliyaha c d da si sharaf lai soo dhoweeyey si sharaf la su-aalai weydiiyey su'aalihii wuxuunba ku saabsanaayeen dhaliilaha aan u jeediyo xukuumadda kulmiye lixdii sannadood ee u dembeeyey dabcan taana dee waxaan u haysannaa shahaado inaannu dhaliilno oo dhaliilaha xukuumadda aannu sheegno wixii jawaabaana waan siiyey wuxuunba ii muuqataa inay iska tahawn intimidation ama cabsigelin si mucaaridnimada kulul loo joojiyo igana aniga joojin mayso inaan tooshka ku fiiqo dhaliilaha xukuumadda kulmiye ay leedahay kaasi waxa waa barkhad jaamac batuun afhayeenka xisbiga wadani oo toddobaadkan warbaahinta la hadlay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa tahriibayaal soomaaliya ee ajanabiga isugu jira ayaa doon ay la socotay toddobaadkan ku quusay xeebaha dalka giriiga iyo dalkaasi turkiga u dhexeeya waxaana tahriibayaashana la sheegay inay ahaayeen sagaashan iyo lix ruux oo laba iyo toban ruux oo soomaali ay ku jireen khatro oo ka mid a dadka tahriibayaasha iyo doonta ay la quustay oo ay soo badbaadiyeen ciidamada dalka giriiga ayaa v o a faahfaahin ka siisay sida ay wax u dhaceen waxaa kasoo baxnay turki waxaa u soconay talyaaniyaa u soconay doontana adi subaxii camal shan saac camal laabada nala gashay afar saacadood camal markay socotay doonta biyo soo galeen toddoba saac duhurnimona way quustay waxaana badbaadiyeen markab jeeneesaana badbaadiye kadib waxaana soo qaadeen griigaana soo qaadeen waxayna keeneen jasiiradayna keeneen oo ku taasho griiga afar maalin uu qaadan lahaa ilaa shan maalin laakiin maalinta koowaad waa quusan doonta waxaa waaye kor markii laga arkaa doontii canaa loo maleeyaa laakiin markaa dhexdeeda doon burbursana ahayd oo alwaax ah taasi waxa ay ka mid ahayd soomaalida laga soo badbaadiyey doon ku quustay xeebaha dalalka turkiga iyo griiga u dhexeeya oo laga soo badbaadiyey halkaas toddobaadkan toddobaadkan waxaa rabshado ay ka dhaceen magaalada boorama ee somalilan kadib markii xukuumadda somalilan la sheegay inay surtaa ku samaysay safaruu boorama ku iman lahaa ugaas cabdirashiid ugaas roble oo ka mid ah ugaasyada dowlad deegaanka soomaalida suleymaan xasan xaddi gudoomiyaha golaha deegaanka boorama ayaa v o eda sharaxaad ka siiyey rabshadaha iyo sida ay wax u dhaceen ilaa imika intaan ognahay hal qofbaa ayaa xabaddu ku dhacday isagoo gaadhigiisa wata halkaa calooshiina kaga dhacday waanu fiican yahay imika dhakhtarkaa la geeyey dadka kalena dhagax la tuuray iyo waxyaabaha mooyaane alxamdulilah aad bay u fiican yihiin wax dhiboo sii weyn oo maanta taallaana ma jirto kolley hawsha waxay ka bilaabatay waa arrin dhaqano dee cabdi ugaasku waa ugaaskii guud waa ugaas dadkiisu labada dalba joogaan haddana kolley system baa jiro dee in xataa ka warhaynta iyo imaatinka iyo systemka laysku xidhnaada waa mid waajiba cidina ma diidanoo halkan cid u diidan ma jirta laakiin marxaladda hadda uu ku soo beegmay baa yaad moodaa inay bahal aanan u baahnayn in aad loo sii buunbuuniyo ayna hayne laakiin ay tahay in bal gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaaba ay soomaalidu tidhaahdaa inta halkan joogta inay arrintii isla eegaanoo wixii ama afkaar lagu kala duwan yaha laisla eego kadibna waa ugaaskii guuda wax guud oo laga midaysan yahay loogu yeedho arrintaa u yimaado kaasi waxa waa suleymaan xasan xadi gudoomiyaha golaha deegaanka ee boorama oo toddobaadkan v o da la hadlay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaynu kusoo gebagabaynayna hatan iyo kulan dambe nabadgelyo